tan markana dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa la diyaara oo halkanna ka soo jeedinaya waryaheenna cabdilxaafid cawil ismaaciil
ururka iskaashiga islaamka ururka carabta iyo dowladda sacuudiga ayaa ugu baaqay dalalka aljeeriya iyo morocco inay xiisadda ka dhex aloosantay ku dhammaystaan wada hadallo aljeeriya ayaa toddobaadkan sheegtay inay cilaaqaadka diblomaasiyadeed u jartay morocco sababo ay ku tilmaameen falal cadowtinimo ah kadib xiisado kasoo cusboonaaday bilihii u dambeeyey oo u dhexeeya kooxaha iska soo horjeeda ee deegaanada waqooyiga africa barnaamijkeena amuuraha haddii ilaahay raalli ka noqdo dhegaystayaal waxa aynu ku eegaynaa xaaladda ka soo aloosantay labadaasi dal iyo meesha ay dhibaatadu salka ku hayso arbacadii ayaa qoraal ka soo baxay ururka iskaashiga islaamka xaruntiisa magaalada jidda waxaa loogu baaqay in labadaasi dalmiiska wadahadalka ay ku dhammaystaan khilaafka sacuudiguna waxa uu sheegay inay muhiim tahay in ahamiyadda koowaad la siiyo in la wada hadlo si xasilooniya degenaansho loo helo khilaafaadka morocco iyo algeria halkee ayuu haddaba salka ku hayaa faahfaahin kooban waxaynaga siinayaa cabdiraxmaan aadan ruushxadaana oo ka faalooda arrimaha carabta degana london iminkana ku sugan magaalada muqdisho horta colaadani ma aha colaad cusub waa colaad hore usoo jirtay oo udhexaysa morocco iyo algeria sidaynu ka warqabno dhul ayay isku hayaan oo dhul lagu maransiiya baa jira oo bulsario niman ladhaahdo ay ka dagaalamaan oo udhexeeya algeria iyo morocco morocco wuxuu ka xigaa galbeed algeriana wuxuu ka xigaa bari dhulka waxaa la dhahdaa saxaraha galbeed dhulkaas kii markii sbain ay ka kacday ilaa iyo hadda labadaa dalba isku haysta in badanna dhiig baaba ku daatayba marka waxaa imika soo kordhiyey uun sanadkii hore markii trump ay markaasi morocco iyo israail uu heshiisiiyey morocco ay markaasi cilaaqaad diblomaasiyeed la yeelatay israail israail waxay u aqoonsatay morocco inay iyadu leedahay dhulkaa saxaraha galbeed marka taasi waxay keentay in jabhaddii ka dagaalamaysay algeria ay ciidhi ku yeelato algeria algeriana markaa ay ka dagaalanto aqoonsiga maraykanka iyo israail ay sameynayaan adduunka ay ku dirqinayaan taas waxay keentay ayaan dhowto marka africa in la sameeyo horjooge xubin horjooge in laga dhigo israail africa dhexdeeda marka tiibaad mooda inay algeria ka dagaalantay la dagaalankii ay la dagaalantay in israail horjoogtay in laga dhigo amaba xubin waxa weeyaan fadhida golaha waxa weyaan africa inay ka dagaalanto oo markaa ay samayso inay xulufo samaysato afrikaana oo masar iyo ay kiciso taas waxay ku keentay inay israail markaa dhaqdhaqaajiso arintii in la aqoonsaday saxaraha galbeed oo morocco lagu wareejiyo marka ta imika ay kasii dagaalamaysaa waa taa calaaqaadka marka imika algeria ay jarto ta waxa weyaan cid kastaba ay ku dadaaleysa waxa weye in laga hagaajiyo uun calaaqaadki markaa shuruud inay markaa keento taas ayaa markaasi la filaya algeria in muddo ah waxay iskhilaafsanaayeen morocco gaar ahaana xaaladda galbeedka saxaraha oo ay deegaan sbain gumaysan jirtay ah moroccona uu aragto inay dalkooda qayb ka tahay laakiin algeria ay si joogtaha u taageerto kooxda barazario oo doonaysa inay gooni isu taagaan shacbiyadda muslimiinta ee caalamka haya in badan ka dayriya daacadnimada iyo tayada ururka iskaashiga islaamka iyo ururka jaamacadda carabta oo marar badan ku guuldaraysta inay wax ka qabtaan xaalado ka soo kordhay wadamada muslimiinta gaar ahaana khilaafka dabada dheeraaday ee falastiin iyo yuhuudda rajayn teleg ayaa haddaba laga qabaa in xiisadan ka aloosantay labadaasi dal dhexdooda ay wax ka qabtaan jamaal axmed cabdi oo ah madaxa idaacadda maqal oo ku taala magaalada oslo kana faalooda arrimaha islaamka ayaan su-aashaasi weydiiyey waa mahadsantae cabdixaafid ururka iskaashiga islaamka oo la asaasay kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdankii waxaa ka tirsan ama qeyb ka ah wadamo gaadhaya ilaa toddobiyo konton dowladood waxaa ururka isna soo raaca ururka ladhaha ururka jaamacadda carabta labada urur inta badan waxay matalaan oo ay ka shaqeeyaan danaha ay leeyihiin wadamo dadka islaamka ahi laakiin muddooyinkii u dambeysay waxaad moodaa labada urur inay yihiin laba urur aan inta badan waxba tarin oo fadhiida waayo wadamada ka midka ah labada ururba waa wadamo inta badan iskhilaafsan oo mushkilado badan ka dhexeeyaan markaa taasaa keenta ururkaasi inay labada urur inay noqdaan laba ururan inta badan waxba soo kordhin ama waxba aan tarin wixii laga sugay inaan laga helin taasi markaa waxay keentay dowladda turkigu inay hadda asaasiiso urur cusub oo ay ka mid yihiin sida la saadaalinayo bakistan algeria indonesia iyo wadamo badan oo kaleo magarasa iyaga laftoodu ka abtirsadaan wadamada islaamka kuwaasaa hadda la rajaynayaa inay la iman doonaan siyaasad cusub oo wax lagaga qabanayo arrimaha islaamka ururadaas ururka hadda la qabanqaabinayana waxaa hogaaminaya dowladda turkiga marka rajadu xaggaas hadda u janjeedha laakiin arinta hadda udhexaysa algeria morocco isma lihin labada urur waa ururka iskaashiga islaamka iyo ururka jaamacadda carabtu waxbay ka qaban karaan ama waxbay kusoo kordhinayaan waayo taasi loogama baranba oo inta badan waxay ku suntayiin labada urur laba urur aad iyo aad daciif oo waxna aan qaban khilaafka labada dal ayaa cirka isku sii shareeray kadib markii uu madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump deegaankaasi u aqoonsaday inay morocco leedahay isagoo kaga bedeshay israa'iil oo ay xidhiidh diblomaasiyadeed la yeelato intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka aniga oo cabdixaafi dacawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayey aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay inta aynu mar kale kulmayna haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo